Qaar ka mid ah gobollada maroodijeex ee Somalilan, bulshada ku nool ayaa waxaa la gaarsiin doonaa deeq gargaar raashin ah maadaama ay saameyn ku yeelatay abaaraha ka jira deegaanadaasi, waxaana deeqdan raashinka isa kaashanaya Hay'adda u Diyaargarowga Aafooyinka iyo Kaydka Raashinka Somalilan iyo Boqortooyada Sacuudiga, waxaana munaasabadda lagu daahfuray deeqda lagu diri doono gobollada dalka ee bulshada danyarta ah loogu talagalay, waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta hay'adda iyo guddoomiyaha gobolka Maroodijeex iyo shaqaalaha soo qaybin doona deeqdani. Ugu horeyn, Agaasimaha Waaxda Hay'adda u Diyaargarowga Aafooyinka iyo Kaydka Raashinka Somalilan, Mustafa Cabdullaahi Xaaji ayaa ka hadlay.
Run ahaan maanta waxaanu bilaabaynaa daahfurkii barnaamijkii tabakulada ka timi boqortooyada Sacuudiga Carabiya King Salman Humanitarian oo wejigii saddexaad sanadkan aanu qaybin doono insha allah tacaala waxaanu qaybin doonaa insha allah awdal iyo salal iyo maroodijeex dhammaan shan kun iyo shan boqol oo qoys ayaanu insha allah maanta ku dhawaaqanaa Dhanka kale, qaar ka mid ah marti sharaftii ka soo qayb gashay ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay.
raashin qaybintii wejigii afaraad ee gobolka maroodijeex taasoo dhan laba kun boqol qoys oo ka kooban degmooyinka dhammaan gobolka maroodijeex sidoo kale waxaa la daahfurayay gobollada awdal iyo salal guud ahaan qoysaska maanta halkan lagu daahfuraya ay dhan yihiin shan kun iyo shan boqol oo qoys runtii waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha hay-adda ma- de- u diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka oo nagu hogaaminayaa siyaasadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ah inaynu gaadhno dadkeenna jilicsan xilliyada abaaruhu jiraan xilliyada wakhtiyada adag ku jiraan oo runtii aan uga mahadnaqayo siyaasaddiisa koowaad iyo tiisa labaad bayna tahay xilli kasta iyo goob kasta iyo gobol kasta in dadkeenna la garab istaago anigoo ka wakiila gobolka kalmaroodijeex waxaanaanu hawsh aanu ugu mahad celinaynaa hawshaa weyne qiimaha leh ee ay qabteen waxaa kaloo ugu mahad celinaynaa hay-adda iqaasada ee dadka danyarta ah wax soo siiya ee bin salmaan ee boqortooyada sacuudi arabiya iyagana aad iyo aad baanu ugu mahad celinaynaa waxaanaanu leenahay ee, wax weyn baa dalka u qabateen wax weyn baa tarteen ummadoo dhanna een, waa dad u baahan oo danyara in wax la gaadhsiiyana xagga ilaahayna waa laga helayaa een, waanaanu idinku mahad celinaynaa een, gurmadkan iyo iyo waxtarkan iyo caawimadan mid ka sii badanna waanu idinka codsanana waanu soo dhoweynaynaa maanta danyartii bay taagan tahay waxaa kaloo ay maanta taagan tahay oo kale abaaro badan baa jira oo weliba soo xoogaysanaya oo aad u ba-an oo daran marka hay-ad kasta cid kasta oo gobolkan eh, ku howlan gargaarka degdega ah iyo gobollada kaleba waxaanu ka codsanaynaa in dadka loo gurmado deeqaasi ay gaari doonto maroodijeex hawd iyo gabiley oo intaas ay saddex kun iyo shan boqoloo qoys ay heli doonaan haddii lahaydah gobolka awdalna baki iyo lughaya oo kun iyo afar boqoloo qoys iyagana la gaarsiin doona haddii lahaydah salalna waxaan u- waxaa la gaarsiin doonaa lix boqoloo qoys isugeyn marka la eego taakuleyntaa een, waxay isku gaaraysaa shan kun iyo shan boqol waanu mahadnaqaynaa hay-adda king salman charity oo runtii taakulooyinka inta badan dee soo keenta Een, hay-adda king salman waxaan u jeedinaynaa abaarahan inay si toos uga soo qayb galaan tii hore waxay ahayd deeq dadka danyarta ah laakiin iminka abaaraha jira abaaraha waxaanu ka codsanaynaa inay qeyb libaaxle ka qaataan marka waxaanu iclaaminaynaa un maanta laga bilaabo berri haddii lahay inay goobaha ay gaari doonaan raashinkaasi inkastoo ay kala horeyn doonaan